sacabsacab sacabada haloo tumo bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha yaabo sarakaca
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel weliba aad joogtaan iyo si weliba codkayga idiin soo gaaraya kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha idaacadda beerlula oo maalin weliba aad ka maqashaan marka laga reebo maalinta jimcaha qodobada ayna kusoo qaadan doono intuba barnaamijka hawda ku jira waxaa ka mid ah erig ten haag oo magacaabay xidiga qadka dhexe ee lama filaanka u ah ee badbaadiyaha u ah kooxda manchester united kadib marka laga soo tago xidiga reer brazil ee casamiro manchester united kooxda ay ka careysiisay ma- ka- kooxda ay dooneyso inay iibgeyso masan greenwood harry maguire oo dabool ka qaaday farqiga u dhexeeya premier leaga iyo bundesligaha iyo sababtii u doortay kooxda baya munjin kooxda barcelona oo heshiis cusub ka saxiixatay xidiga ugu mushaarka badan horyaalka laliigaha ee dalka spain saxiixyadii cusub ee kooxda chelsea ayaa lagu tilmaamay inay yihiin qamaar inayna kaliya ka xumaadaan kulankii liverpool manchester united ayaa la saxiixatay ayaa la saxiixanaysaa xidigii hore ee kooxda chelsea kaasi oo inta badan ku shilmay garoonka staffon bridge xilligii uu ku joogay amaahda barcelona oo raadinaysa bedelka shafi hernandes waxaa kusoo kordhay kooxda u hogaamiya oo maamulka uu ka yahay joal laborte sababta keenaysa in bedelka la raadiyo macalinka reer spain barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo barnaamijka idinku haynaa premier leaga kulamada xiisaha badan ee maanta laga ciyaarayo sida liverpool oo saddex iyo hal kaga horkacaysa kooxda panimotha wolves oo afar iyo sha- afar iyo hal laga horkacayo brighton ayaana ku hogaaminaysa kulamada xiisaha badan ee soo gali doona caawa halkasa ay barka kooxda tottenham hosba iyo kooxda manchester city newcastle united oo ciyaartooda ay soo dhici doonto tobanka habeenimo real sociedad ayaa iyadana hal iyo eber ugu horkacaysa salta vigo almare iyo real ayaa ballansan osasuna iyo atletico ayaa iyagana soo gali doona tobankii qadar soddon daqiiqo horyaalka tala- talyaanigana meesha kama barno wuu daahfurmi doonaa qodobadaasi qodobo kale ay idiin qarinaya aad ku maqli doontaan barnaamijka ciyaaraha ee dhegeystayaal mar kale u diyaar garooba mar kale kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha idaacadda beerullah waxaana barnaamijka idin aqrinaya anigoo ah bilaal daahir waane dhanka farsamadana saaxiibkay maxamed yuusuf cabdulaahi madaxweynaha kooxda kubadda cagta baris santa german ee naasir al khaliifi ayaa digniin adag siiyey keliyan imbembe kulanka ay yeesheen sideedda bishan iyo agosto wuxuuna u sheegay in mar dambe ciyaari doonin haddii aanu heshiis cusub u siixin inta uu furin yahay suuqa kaliibsiga kalyan mbembe ayaa la- kadib laga saaray liiska ciyaartooyda b s g ee kulankii ay barbaraha la galeen kooxda loreynta ee furitaanka horyaalka liligabanka ee toddobaadkii hore ka hor inta aanu laacibkan loo ogolaanin inuu kusoo laabto safka koowaad ee kooxda baris santa german afar iyo labaatana jirkan ayaa meel adag istaagay isaga oo sheegay in aanu marnabo cusboonaysiin doonin heshiis lagu qasbay oo qandaraaskiis u yahay in sanadka dambe uu u tago kooxda ka arrimaysa santiago barnabo ee real madrid kaasi oo la rumaysan yahay inuu waqti horeba heshiis la gaaray xidigan oo sanadkii labada kun toban iyo toddobadii b s g kaga soo iibsatay boqol iyo siddeetan milyan ee yuuro ah ayaa la dhagax la dhexgalay nasir al khaliifi waxayna sidoo kale kulmeyn tababaraha reer spain los enrique iyo boodhka kooxda b s g taasi oo ka dhalatay heshiis ah inay laacibkan saxiixyo qandaraas cusub toddobaadyada soo socda islamarkaana uu kooxda sii joogi doono sanadkan loona damaanad qaadayo in la iibiyo xagaaga dambe wararka ayaa sheegaya war- wargeyska lokibe ayaa helay codka hadaladii dhex maray keliyan bembe nasir al khaliifi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha kooxdu ay si adag ugu hanjabay xidigan waxa uuna yidhi haddii aanu saxiixin heshiis marna um ciyaari doontid kumana laabanaysi kumana laabanayo go-aankayga kalina yambembe ayaa isaguna ku jawaabay waad arki doontaa waxaad arki maxaan arki doonaa waaad noqon doontaa madaxweynaha keliya ee iidiida inaan ciyaaro balse si walbay ahaato go-aankayga iyo hadafka aan leeyahay kooxda lagu magacaabo real madridda maankayga kama baabi'in kartid waxaan doonayaa inaan ka gaaro heer wanaagsan kubadda cagta si walba ay ahaato ma- madaxweynaha kooxda baris santa german ee lagu magacaabo naasir al khaliifi ayaa haatan xaaladda u muuqataa mid aada u qaboojiyey sooba la xiriira maadaama xiddigan uu yahay xiddig daa'ir ah islamarkaana ay doonayaan inay ku xamaashaan wakhtiga uu ku sugan yahay dhankan iyo kooxda baris santan jerman qodobadaas dhegeystayaal waxaa noo socda qodobo kale ee kamid yihiin kulamada caawa socda balse waxaan ka hormaynaa kulankan xiisaha badan ee u dhexeeya kooxda liverpool kooxda liverpool ayaa kulan xiiso badan la ciyaareysa kooxda lagu magacaabo planimuth kooxda liverpool ayaa macalin georgian colob isbedel ku sameeyey safkiisa kaasi oo dhankii weerar kusoo bilaabay xidigaha los dias iyo xidiga lagu magacaabo mohamed saalax balse kooxda liverpool ayaa daqiiqadihii ugu horeeyey waxaa lagu hormaray gool kaasi oo ka nixiyey taageerayaasha kooxda balse haatan idaac- saacadda mareyso toddobaatan iyo lix daqiiqo ciyaarta waxay ku hogaamineysaa kooxda liverpool saddex iyo hal gool los dias ayaa shabaqa taabtay halka mohamed saalax iyo diego jotone ay raacsadeen daqiiqadii soddon iyo lixaad ilaa iyo lixdan labaad halka moxamed saalax isagan laga badbaadiyey riyoore balse goolkulaada gool kale u bedelay mark alisterna wuxuu qaatay roose wuxuu noqonayaa markiisii ugu horeeyay kooxda liverpool asigoo matalayo inuu rees u qaato ama kaarka cadda casaanka uu qaato asig ku dhanaan doonto in laba ciyaarood ilaa saddex ciyaarood garoomada uu ka maqnaan doono
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacabadaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab
weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha idaacadda beerula waxaadna maqlaysaan muujada f m ka siddeetan iyo sideed iyo sideed megaartis magaalada beledweyne ee deegaamada kukadaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaca caalamka aad naga maqli kareysaan baraha internetka aynu ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka kooxda manchester united ayaa lasoo wareegtay xidiga qadka dhex uu kamid yahay xidiga casamiro tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa shaaciyay xidig lama filaanka oo ay doonayaan inuu la wareego mas-uuliyadda qadka dhexe ee kooxdiisa islamarkaana uu badbaadiyo u noqdo xidhiirka culayska saaran xidiga markii kasamiro canaan badan loo jeediyey ciyaartii furitaanka ee horyaalka premier league ee dalka ingiriiska ee kula furteen xalay eber kooxda wolverhampton qariidada ciyaaraha ayaa waxay tilmaamaysaa kasmiro ciyaartoy lumiya qaab ciyaareedkiis oo awoodi waayey inuu joojiyay xidigaha wolfos oo si fudud u jeeriyay qadka dhexe erik ten haag ayaa waxaa laga weydiiyey burburyaha ku yimid burburka ku yimid qadka dhexe ee kooxdiis ayaa sheegay inuu haysto ciyaartooy kale oo diyaar u yahay inuu badbaadin doono qaab ciyaareedkiisa naadiga taasi oo resources rasmi ah ula wareegi doono booska uu hogaamiyo kasmiro waana xidiga lagu magacaabo kilby manio oo bandhig heer sare ah kala sameeyey kulmadii saaxiibtinimo kobi manio ayaa adduunka isbaray ciyaartii saaxiibtinimo ee ka dhacday wadanka mareykanka labihii eberka ku garaacay kooxda arsenal iyo qeybtii hore ee real madrid ee dhaawaca kasoo gaadhay balse xidigan ayaa la doonayaa inuu bedel u noqdo xidiga reer brazil ee lagu magacaabo casamiro balcaawa ayaan ka warsugi doonaa macalin erik ten haaga inkastoo laacibkan kobi meyno dhaawac uu kasoo laabtay inuu kusoo bilaabi karo dhinaca kale kooxda kubadda cagta barcelona ayaa heshiisyo cusub ka siixanaysa laba ka mid ah ciyaartooydeeda oo ku jiro franka dion oo ah ciyaartooyda ugu mushaarka badan horyaalka wadanka spain ee laliigaha kaasi oo budogolaana ku xiiseynaysa inuu qalinka uga duugan qandaraas cusub si uu hoostii ugu sii ciyaaro macalin shaafi hernandes goolhaya mark alisteger goolhayaha lagu magacaabo andre mark stegen ayaa ogolaaday inuu sixiyo heshiis cusub oo kooxda dhinacyo badan iska afgarteen waxaana uu sii joogi doonaa camno ilaa iyo sanadka labada kun sideed iyo labaatanka taasi oo ka dhigan inuu saxiixay heshiis shanaad shan sannadooda wargeyska sborti ee kasoo baxa dalka sbain ayaa sheegaya in markii barcelona horumar ka sameysay heshiiska ter stegen ee isku hubeystay ee sii joogitaanka garoonka camno ay is ujeesan doonaan dhinaca xidiga reer netherland ee franka diong heshiiska da- heshiiska hadda oo franka diong kula jiro kooxda barcelona ayaa waxa ay noqonaysaa ilaa iyo sanadka lix iyo labaatanka hase yeeshee kooxda ayaa waxay dooneysaa inay si deg deg ah loogu sameeyo qandaraas kordhin kooxda oo kula sii joogi karo xiddiga netherland maadaama ay xidigaha ugu muhiimsanaa ay qadka dhexe ka baxeen kooxda barcelona sida xiddiga lagu magacaabo sergio bosquetis iyo xiddigii hore kooxda easy milan franka kese shan iyo labaatan sano jirkan oo sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka barcelona kaga soo iibsatay ajax ayaa waxaa afar sannadood kadib waxay barcelona diyaar u tahay inay waqhti usii dheereyso iyadoo ku qanacsan qaab ciyaareedkiisa laakiin waxay ku doonayaan inay qiimo dhiman uu mashaarkiisa u sameeyo si uu sii joogo garoon camno waxaa kale oo arrintaani kala sameeyey kala siman yihiin golhayaha lagu magacaabo mark ter stegen oo ogolaaday inuu mushaar dhimis sameeyo maadaama kooxdiisa ay kacbanayso dhaqaale xumo dhankii suuqan aysan ka soo iibsan karin wax dhaqaalaha weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha idaacadda beerula waxaad naga maqlaysaan muujida f m-ka sideetan iyo sideediba sideed magaalatiis magaalada beledweyne iyo deegaamada kudaaman ayaad naga maqlaysaan weeryahanka reer england iyo harry kane ayaa sharaxaad ka bixiyay sababtii dhabta ahayd ee ugu biiray paya munchin oo xalay kulankiisii kulankiisii koowaad kusoo bilowday islamarkaana uu dhaliyey gool kalena caawiyo ka noqday wuxuuna qeyb weyn ka ahaa bandhigii fiicnaa uu sameeyey kooxda uu hogaamiyey macalin thomas duqal ee bavaria harrikin ayaa wuxuu sidoo kale dabool ka qaaday farqiga u dhexeeya kubadda laga ciyaaro horyaalka jarmalka ee bundesligaha iyo midka laga ciyaaro premier leaga ee dalka ingiriiska soddon sano jirkan oo dhammaystiray baas uu ka helay alfonso davis oo hadiyad u siiyey bannaanka xerada ganaaxa ayaa asxaafadda la hadlay wax uuna yidhi waxa aad aragteen ciyaartooyda anigu waxaan jeclahay inaan hore u socdo iyo in aan kubadda xiriiriyo afar ama shan siyo sannadood ee soo socota meelaha bannaanka ah ee aan ku hubsanayo kooxdayda waxa aan wahay shaqsiyad wanaagsan marka loo eego marka aan ku suganahay xiiradda ganaaxa ee lambarka sagaalaad marka waa inaan ogolo goolal badan aan dhaliyaa si aan kooxdayda uga caawiyo intaas kadib harri kane ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya premier leaga iyo bundesliga waxa uu yidhi taageerayaasha labada kooxoodba cajiib ayay ahaayeen ciyaarta oo dhan run ahaantii way kala duwan yihiin premier leaga ee jawigooda marka loo eego waxaa aada u dhib badan marka loo eego horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska ayuu kusoo koobay kabtankii hore xulka kabtankii hore kooxda tottenham hosba oo dhowaan ka baxay garoonka tottenham stadium una wareegay dhankan iyo jarmalka horyaalka dalka jarmalka ee kooxda paya munjen wuxuuna doonayaa inuu koobkiisii ugu horeeyay xirfadiisa ciyaareed kula guuleysto dhankan iyo kooxda paya munjen dhegeystayaal saaxiibayaal dib ayaan iskugu soo laaban doonaa balse waxaa kusoo dhawaataan fariin wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortagga hadallada naceybka iyo kuwa been abuurka
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aanay isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
intaa haddiina ku dhaafno fariintaasi wacyigelinta ah waxaad ka maqlayseen ama aad ka dhageysaneyseen idaacadda beerula mujada f m ka sideetan iyo sideed dhibic sideed megahertis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaamanaya aad naga maqlaysaan halka daafaca caalamka aad naga maqli karaysaan baraha internetka ayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka horyaalka premier league ee dalka ingiriiska waxaa la ciyaarayaa warigiisii labaad ee xil ciyaareedkan waxaana iska hor imaanaya kooxaha fulham city iyo kooxda lagu magacaabo bremford waana horyaalka premier league ingiriiska waana wareegiisii labaad wuxuuna kulanka u dhexeeya bremford iyo fulham waxaana labaiyo eber ku horkacayso kooxda bremford sida waxaa guulasha kula dhalay xidig lagu magacaabo wiza iyo xidig lagu magacaabo mueba balse fulham ayaa dooneyso iyadoo sideetan iyo todoba daqiiqa sii marayso ciyaarta ay dooneysa inay dib ugu soo laabato walow ay qaadatay kaarka roosaha dhinaca kale waxaa socda kulan xiisa badan u dhexeeya kooxaha liverpool iyo kooxda f c panemouth wuxuuna kulankan u dhexeeya liverpool iyo panemouth waana wareega labaad ee horyaalka premier league ee dalka ingiriiska sameynyo xidiga lagu magacaabo ayaa ku hormaray goolka u dhaliya kooxda panemouth daqiiqadu markay ahayd saddex daqiiqo balse soddon labaatan iyo todoba daqiiqo markay ahayd ciyaarta waxaa dib ugu soo celiyay kooxda liverpool xidig lagu magacaabo luis diaz waxaana soddon iyo lix ka dhigay maxamed saalax waxaana saddex ka dhigay xidig lagu magacaabo jowta oo ah saddexda weerar ee macalinka kusoo bilaabay walow haatan la bedelay xidiga reer burtuqaal ee diogo jowta balse waxaa kaarka roosaha loo taagay xidiga reer argentiin ee mark alesser macalinkana wuxuu isbedel ku sameeyey shaxdiisa waxaana kasoo muuqday xidiga dhowaangalka ee stugard kala soo wareegeen oo lagu magacaabo wataro indo dhinaca kale gomes ayaa bedel lagu keenay waxaana la bedelay alexander arnold harvey elod ayaa isagana isbedel lagu sameeyey macalinka wuxuu adkeysanaya qadkiisa dhexe wuxuuna bedelay xidig lagu magacaabo jowta ciyaartaasi waxyaabihii kusoo kordha ku maqli doontaan ama natiijadii ay ku dhamaato intaa barnaamijka guda jirno dhinaca kale kooxda brighton hof albion ayaa afar iyo hal ugu horkacaysa kooxda wolfishamptom oo u muuqata inay qaadan doonto kulankeedii ama guuldaradii labaad ee xil ciyaareedka macalin lagu magacaabo deserbi waxa uu kala dhaliyay goolasha xidiga lagu magacaabo mitoma xidiga garabka ugu ciyaaray wuxuuna daqiiqadii shan iyo tobnaad waxaana caawiyo xidiga lagu magacaabo osbinan dhinaca kale osbinan ayaa asigana gool dhaliyey waxaana ka caawiyay mitoma solimarge ayaa asiga gool dhaliyay waxaana ka caawiyay julio insiso halka solimarge markale shabaq u laabtay isla caawintana waxaa bixiyey julian insiso dhinaca kale toto fulham ama kooxda lagu magacaabo wolvis hamptom gul ayay soo celisay waxaana u dhaliyey xidiga lagu magacaabo hinjanhan waayahay waxaa maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha idaacadda veerlola magacyadaas waxay yihiin dhankan iyo waxaa laga isticmaalaa shiinaha iyo jabaan marka waxay ka mid yihiin xidigaha dhowaangalka ee kusoo biiray horyaalka bremier leaga ee dalka ingiriiska waxaa jira caawa kulan xiiso badan iskaga hor imaan doonaan kooxaha lagu magacaabo manchester united iyo kooxda lagu magacaabo tottenham hosba tottenham ayaa wajihi doonta kooxda manchester united iyagoo aan wadanin guulalyahoodii hore ee harry waxay kusoo galeen saf isku mid ah balse macali erigtan haag ayaa shaxdiisa marar badan bedela marka uu garoonka usoo galo macalinka lagu magacaabo angel brostgole wuxuu kusoo bilaabay xidiga lagu magacaabo fikario ayaa kusoo bilaabay goolka afarta dambe wuxuu si wada jira ugu ciyaarsiiyey xidiga lagu magacaabo vandevein xidiga lagu magacaabo christian romero labada difaac ee dambe waxaa kala ciyaaraya xidiga lagu magacaabo odige iyo betri boro qadka dhexe afarta wuxuu kasoo laba waxa uu kasoo dhigay osayga bebezar iyo xidiga lagu magacaabo benzuma saddexda qadka dhexe weerarkana madison ayaa hogaaminaya lambarka diishax ciyaarayo labada garan waxaa kala ciyaaraya colfiskey iyo hominson lambarka weerarkan waxaa ciyaaraya lambarka sagaalaad uu ka tegay xidiga lagu magacaabo harikena richarlison dhankan iyo ericton hagna wuxuu kusoo shartigay asagana andre onana afarta dambene alessandro martinez rafael vran wembazaka luke show afarta qadka dhexana wuxuu ka dhigay oo shan ay ku yihiin garnajo masamount casamiro bruno fernandes antony halka lambarka sagaalaad uu ciyaarayo marcos rashford real madrid waxay soo gali doontaa- soo gali doontaa laba saac iyo bar dhegeystayaal saaxiibayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ciyaaraha kala socoteen idaacadda beerula barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah bilaal daahir waane dhanka farsamadana waa saaxiibkii maxamed yuusuf cabdulaahi intaa barnaamijkan barnaamij lamida isku maqli doono sidaa iyo nabadgelyo
bartu waa garoon buucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab